weli muran iyo kala maanduwanaan xoogan ayaa ka jirta qaar ka mida kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalk kadib markii guddiga khilaafaadku ay laaleen qaar ka mid ah kuraasta xildhibaano soo baxay arrinkan ayaa sii xoogaysay kadib markii madaxda maamuladu ay dideen laalistaasi guddiga khilaafaadka dhinaca kalena ay sheegeen jiritaanka tiro badan oo kuraasta baarlamaanka ka mid ah oo muran ka taagan yahay dhan ilaa iyo labaatan iyo afar kursi halka guddigu ay laaleen oo keliya kow iyo toban kursi yuusuf cismaan maxamed shimbir oo ah guddoomiye xisbi siyaasadeed oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo lagu magacaabo midnimo qaran ayaa waraysi useerayu daljir waxa uga hadlay heerka muran ee kuraastaasi ka ogan iyo saamaynta doorashada uu ku yeelan karo wuxuuna u warramay xasan aykel arrinta calaamada kasoo socota maanta isku beesha caalamka iyo kuraasta iyo guddiga khilaafaadkood leeya labaatan iyo afar waaye iyo kow iyo toban waaye waxay ku muujinaysaa in meesha waxyaaba badan oo la farinayo ay jiraan ma garatay runta marka laga hadlaayo annagu waa soo bandhignay kuraasta calaamadaysan waa la yaqaanaa dad badan oo dambiiliyaal ah oo weliba gacan ka hadal iyo kamasho geystay ayaa ku jiro oo aan wax kiisa lagu soo qaadin oo ahayd sharciga in lasoo hor istaajiyo waxyaaba badan ayaa jiro laisdababariyo musuq xowlaha jiro waya shimbir buurta jooga ama bili soomaaliya jooga dadkay wataan ayaana ugu badan dadka dhibaatada geystay oo maanta arrintooda ay taageer tahay waya guddoomiye maadaama maarata guddiga khilaafaadka waa guddi ugu samaystay ma ahin maxkamad waayo sideeda barlamo sideedaba caalamka lagama yaqaano mana jirto doorasho ka dhacaysa wadan oo aan maxkamad lahayn waya guddoomiye marka guddiga khilaafaadka waa guddi ka samaysteen waa shaqaalihii madaxtooyada ama ra-isul wasaaraha ama baarlamaanka joogi waaye maahay dad caadila oo ka shaqaynaya muxuu ahay arrimaha soomaaliya waa dad koox ama nin lagu adeego waaye ma garatay waya guddoomiye maadaama aad la socoteen ee doorashada baarlamaan tirada hadda muranka uu ka jiro waa intee maxaa se murankan geliyey
horta waxaan kumale xukumada labadii darbay ku heshiisada xadday ku dagaalamaan kuwan meesha caalamku sheeganaya ama guddiga muxuu ahay sheegeen guddiga khilaafaadka ama guddiga doorashada ama dadka dawladda ama maamul goboleedka kuloodu waxay ku heshiiyeen waxaa waaye daacad daro lagu soo horjeeday wuxuu ahaa nidaamka iyo sharciga iyo dastuurka dalka haddana maanta ayagii ayaa madaxa kala galay sababaha keenana waxay tahay dambi weyn ayaa ka jiray dambigii ayaa dilaacay meesha labaatan iyo afarna ma taagna kow iyo toban lama taagna wax meesha taagna waa dhowr iyo toddobaatan xubnood oo la caalaameeyey markana wax kala soo habanaa ka tegay mar aan la sheegnay asagaa loo sheegay in tirada la calaamadeeyey konton iyo lix ay marayso maantana wuxuu taagan yahay maartay waxaan maraynaa muxuu ahay afar iyo labaatan arrintaas waxay ku tusaysaa in meesha wax badan laistabamarinayo dad badan loo xadlinaayo dhulka diiliyaana la doonaayo in baarlamaanka lagu daro annagu haddaan nahay xisbiye waxaan soo saarnay in baarlamaanka wax xaaraan ah aan la gelin inta baarlamaanka uu dhismaayana maartay aan lagu dhidi jirin dad la isku haysto ama xaaraan aan kursigooda ku yimid waxaana u dambignay meesha caalamka iyo dawladdaba in baarlamaanka aan la dhidi jirin in hadda waxaan leeyahay waxaa socda koorankaa la buuxiyo ma ahayn kooran sharciga ma qabo baarlamaanka markuuso dhamaystirma isagoo dhan oo complement ah in hal mar baarlamaanka laisu keeno la daariyo waayo koorankaa buuxin halaisu keeno macnaheedu waxay tahay waxaa layidhi timir lix baa ku jirto waxaa ku jirto arrimo hoose oo qarsoodi ah in iyadoon aan baarlamaanka dhammayn la rabo in waxbedega la sameeyo ma garata waayahay guddoomiye marka maxaa keenay baad leedahay in guddiga khilaafaadka ay soo gudbiyaan kow iyo toban xubnood oo kuraastooda la hakiyay iyadoo muran uu ka jiro kuraas gaaraysa afar labaatan kursi sidaa kuu sheega guddiga muxuu ahay khilaafaadka waa guddi la samaystay ma ahayn guddi maxkamadda ma ahayn goobtii maxkamaddii sharciga ahayd doorashooyinka ayay taagan yihiin guddigan waxa waye cidda u arkay inaysan ayaga dan ugu jirin ama cidda u shaqeynaysa dan ugu jirin ayay soo bandhigeen gudki ayaga dantooda ku jirtayna maaragtay waa guddiina waxay dhahdeen okay way waa soconaysaa ma garata waaya marka xildhibaanada muranka uu ka taagan yahay sharciyan siday tahay in laga yeelo maadaama xilligii doorashada ay dhow dahay xildhibaanada marka uu ka taagan yahay sharciyan waxay tahay in dib lagu celiyo mar labaad in dib lagu celiyo toddobaatan bil sheegay in dib lagu celiyo oo doorasho caadil ah oo meesha caalamka iyo soomaaliya iyo mid kastaba ay goobjee ka tahay oo laga daawanayo ee ka dhacda meesha ayaan doonayna annaga si wax caadil ah oo xal nabadeel oo aan la isku jirin oo diin waxdaadan oo meesha ugu yimaado
ugu dambeyntii markaad fiirisid shimbir guddoomiye muranka taagan iyo waktiga ee haatan ka dhima doorashada ee laba kun iyo lix iyo toban ee soomaaliya ee dadban suuragal ma tahay in xilligii loo qabtay sideed iyo labaatanka bishan ee doorashada madaxweyne inay ku dhacdo iyo tii guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanaduna ay fadhiistaan anigu ma filaayo in ay waktigii loogu talagalay wax ku dhacayiin nimankaan miday qabsadaan muddada markay qabsadaanna waxay ummadda soomaaliya ka dhaadhiciyaan inay muddo qabteen muddadaas loogu kabadisaayo kadibna waxay wadanka ka abuuraa khilaaf si ay maaragtay maalmo noloshaanayso muddokodid oo samaysta waa la socotaa inta jeer oo dib loo dhigay doorashada arrintaasna waxay ka socotaa